أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus maanta idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa koonfurta afrikaanta ayaa maqaalka qoray khasaaraha uu kala kulmay furumaha dagaalka ee soomaaliya mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam waalmuslimiin ayaa howlgallo ka kala fuliyey dalalka naijer iyo burkina faso mucaaradka ridada ayaa dignin adag u diray murtad garguurta xilli uu dhammaaday muddo xileedkii baarlamaanka ridada kulan uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaaya saamiga ee jubbada dhexe wilaaya saamiga ee baay ee soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kooxda ardada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka ay ka wada magaalada muqdisho iyadoona arrintaasi cabasho xoogan ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan caasimadda dalka soomaaliya بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo arbaca taariikhna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan sarkaal ka tirsanaa koonfurta afrikaanta ayaa maqaal ka qoray khasaaraha uu kala kulmay furumaha dagaalka ee soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen yaasir maxmed sarkaal ka tirsanaan jiray ciidamada kufaarta midowda afrika ee howlgalka saliibiga ka wada soomaaliya ayaa maqaal uu qoray kaga sheekeeyey khataraha ku gadaaman shisheeyaha iyo waxyaabihii uu goobjoogga u ahaa muddadii uu ku sugnaa furimaha dagaalka sarkaalkan oo lagu magacaabo cabdisalaan cusmaan muuse kana tirsanaa jiray ciidamada ridada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa dagaalyahanno adag oo la loodin waayey ku sifeeyey geesiyada tawxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab murtad cabdisalaam oo la sheegay in muddadii u dhexaysay laba kun afariyo toban ilaa iyo laba kun shan iyo toban uu ahaa sarkaal qaabilsan maaraynta dhaqdhaqaaqa iyo isku xirka ciidamada howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa tilmaamay in muddadaasi uu la kulmay caqabado saameyn ku reebay noloshiisa wuxuu tilmaamay in isaga iyo ciidamadii afrikaanta ee uu ka tirsanaa ay wajaheen daal adag oo joogto ah niyad jab iyo habaacsanaan sababtay feejignaan la'aan taas oo khatar gelisay ayuu yidhi noloshayada iyo guud ahaan nolosha askarta amisom mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay in weeraradoodu ay ahaayeen kuwo aan la saadaalin karin oo joogto ah maadaama ayuu yidhi goor weliba ay fuli jireen howlgallo ba'an oo isugu jira weerarro toos ah iyo qaraxyo laayaan ah oo si gaar ah ay la kulmi jireen xilliyada safarka sarkaalkan ayaa sidoo kale ka sheekeeyey dhacdo uu goobjoog u ahaa taas oo ku saabsanayd askari ka tirsanaa ciidamada amisom oo ka lumay cutubkii uu ka tirsanaa kadib markii ay la kulmeen weerar dhabagal ah oo ay u dhigeen mujaahidiinta al-shabaab askarigan lumay ee ka tirsanaa ciidamada amisom ayuu sarkaalkani ka dhawaajiyey in ugu dambayntii uu u gacangalay mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay khaarijiyeen wuxuuna dhacdadaasi ku sifeeyey mid uu aad uga murugooday marar dhowra ah ayuu sheegay in naftiisu ay halis ku gashay taatiku heerkeedu sarreeyo oo uu xusay in mujaahidiinta al-shabaab ay isticmaaleen xilliyo ay weerarro gaadmaha ku soo ekeeyeen saldhigyadii ay ku sugnaayeen ee ciidanka amisom waxaa kale oo sarkaalkani uu ka dhawaajiyey in maalin maalmaha ka mid ah iyagoo ka cabsanaya weerar kaga yimaada mujaahidiinta ay ku sigteen halis weyn oo amni kadib markii iyagoo xawaare sare ku socda taangii nuuciisu yahay tii toddobaatan iyo laba uu ka dhacay gaarigii uu saarnaa halkaasna ay in muddo ah ku xayarnaayeen kolonyadii ciidamada amisom sidoo kale sarkaalkani waxa uu carabaabay in muddadii uu howlgalka qaybta ka ahaa mujaahidiintu ay sare u qaadeen xeeladahooda iyagoo bartilmaameedsaday waddooyinka saadka taas oo sababtay ayuu yidhi kharashyadii howlgalka oo kordhay iyo hoos u dhaca ku yimid awoodda ciidamada amisom jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam waalmuslimiin ayaa howlgalla ka kala fuliyey dalalka naijer iyo burkina faso faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen saadaq muumin ciidamada mujaahidiinta jaamacada nusratulislaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa fuliyey howlgalle kala duwan oo lagu beegsanayo maleeshiyaadka xukuumadda ridada ah ee burkina faso weerarkan koowaad ayaa lagu beegsaday fariisin ciidan oo maleeshiyaadka xukuumadda ridada burkina faso oo ka dhacay gudaha waddankaasi waxaana lagu dilay ilaa iyo afar askari sidoo kale howlgalkaani ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen isla waddankaasi ayaa lagu beegsaday fariisin ciidan oo ay maleeshiyaadka xukuumadda ridada burkina faso ay lahaayeen waxaana ciidamada mujaahidiin u suura gashay in ay la wareegaan goobahaasi ilaa iyo sideed askari ayaa lagu dilay weerarkani iyadoona lagu soo qalimaystay hub isugu jira nuucyo kala duwan dhanka kale mu'asasada asalaaqa ee garabka warbaahineed ee jameecada ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar qarax ah oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen gaari ciidan oo ay saarnaayeen maleeshiyaadka xukuumadda naijer
فيرجع خائبا في الأخسرين ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين نذود عن الشريعة كل باغ فيرجع خائبا في الأخسرين ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين تدكتكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا ونحيي سنة الصديق فيهم ونسقيهم بها كاسا مهينا تدكدكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا muuqaalkan ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo qarxinaya gaari nuuca ciidamada daabula ah oo ay saaran yihiin tobanaan askari waxaana guud ahaanba goobta ku basbaalay gaarigii iyo askartii saarneed sanadadii lasoo dhaafay ayay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin sii kordhisay howlgallada lagu beegsanayo maleeshiyaadka xukuumadda ridada ah ee ka jirta galbeedka afrika jasaaka allaahu khayran walaalka saadaq mucaaradka ridada ayaa digniin adag u diray murtad garguurta xilli u dhammaaday mudaxileedkii baarlamaanka ridada walaalkeen marwaan moxamed ee rubxintaasi inoo eegaya golaha ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ee la magacbaxay mustaqbalka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray digniin adag ugu diray madaxa kooxda ridada soomaaliya muuse xasan sheekh maxamuud ah golaha ayaa bayaankiisa ku sheegay in shalay oo taariikhdu ahayd afar iyo tobanka abriil uu si rasmi ah u dhammaaday mudaxileedka labada aqal ee baarlamaanka daaquudka ridada ah sidaas darteedna nidaamku uu galay firaaq dastuuri ah iyo hubanti la-aan siyaasadeed siday hadalka u dhigeen murse xasan gurguuta ayay digniin adag u direen waxayna sheegeen in wax socda uu isagu mas-uul ka yahay si uu lakacahana uu u sameeyey waxay intaasi ku dareen in gurguurta wato laba doorasho oo ah inuu qabsado doorasho uu isagu wato iyo inuu abuuro foodo iyo qallaaso siyaasadeed digniinta mucaaradka ee xasan sheikh ayaa u dhignay sida tan golaha mustaqbalka wuxuu si adag ugu digayaa madaxweyne xasan sheikh oo asaga laftiisa uu mudaxiliidkiisu ku egyahay shan iyo tobanka mey labada kun lix iyo labaatan inuu kusii socdo jidka horseedi doono cawaaqib culusa sida burbur hay-adeed xasilooni darro amni kalatag siyaasadeed iyo dhaawac weyn oo soo gaara hanaanka curdunka ah ee dowlad dhiska soomaaliyeed golahan war-saxaafadeedka ka dhanka ah gurguurta soo saaray waxaa ku midaysan siyaasiyiinta ugu saameynta badan mucaaradka ridada iyo madaxda maamul goboleedyada shaadoola dirirka ah ee jubbaland iyo puntland jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan kulan uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa ku soo gebagaboobay dhiigaan ka tirsan waasiamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cuhmaan axmed dhuuwe warbixintaasi inoo faahfaahinayo wuxuu ahaa shir saacado badan qaatay islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo qayb galay in badan oo ka mid ah ogaasyada salaadiinta nabadoonnada kaasoo ujeedkiisu ahaa is-xogwaraysi ku saabsan xaaladda guud iyo habsami u socodka arrimaha bulshada ee ka socda wilaayaadka iyo sidii loo sii horumarin lahaa waxaa sidoo kale intii uu shirka socday la isla soo hadal qaaday kooxaha jawaasiista ay ku shaqaystaan gaalada iyo murtadiinta iyo sidii dadka loogu digi lahaa in ay ku kadsoomaan dadkaasi maangaabka ah ee laga mara habaabiyey diintooda iyo ku dhaqanka wanaagsan ee islaamnimada lagana dhigto cumulo lagu adeegto ugu dambeynna ku khasaare adduun iyo aakhiro waxaa muddadii uu shirka socday ka soo qaybgalayaashii labada dhinac ee mas-uuliyiinta mujaahidiinta iyo salaadiintaba lagu taliyey in bulshada laga wacyigeliyo arrimahaasi warbaahinta islaamiga ah ee landalus oo goobjoog ka ahayd shirka ayaa waraysatay qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay waxayna noo sheegeen in shirkan uu ahaa mid ballaaran kuna soo aaday wakhtigiisa iyadoona dhinaca kale gaalada saliibiyiinta ah iyo cumaladoodaba ay ku dadaalayaan inay dadka ka saaraan diintooda kana dhigtaan jawaasiis u nugul damacooda guracan ee gaalnimada ah qaar ka mid ah salaadiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq u diray dadka ku howlan arrimahaasi malaaq biyey iyo suldaan cabdiqani oo ah hogaamiyaasha golaha dhaqanka ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka mid ahaa salaadiintii baaqa toobadkeenka u dirtay dadka maankooda la aaday u shaqaynta gaalada iyo murtadiinta shirkan socday muddo dheer ee xarakada ay soo qalqaalisay ee wilaayada jubbada dhexe iyo jubbada hoose odayaashooda noqodooda iyo xarakadu ay ku wada kulmanaayeen xaqiiqdii wuxuu ahaa shir ee aad qaabkiisa u sarreeyo micnaha looga hadlayeyna wuxuu ahay ee kulan wadatashi ah ee si looga hortegi lahaa jawaasiista iyo dhibaatooyinkeeda bulshada ee muslimiinta ah ee ku nool walaayaadka waxaan u sheegaynaa annaga haddaana odayaasha dhaqanka xaqiiqdii ee maanta shirkan wakhti dheer qaatay kadib waxaan go-aan ku qaadanay in ummadda la wacyigeliyo loogana digo khatarta jawaasiistu ay leedahay maxaa yeelay nin muslin ah inuu nin wadaagsiisa muslin ah jaajuso ma aha wax oo diin ku salaysan maaha maanta waxaa nasiib darro ah nin shaqaysanayo gurigiisa joogo reerkiisa la joogo nin jooga magaalooyinka ay joogaan riddada inuu ku shaqaysto nin kasta oo muslin ah dantaal aakhiri adduunya waxay ku jirtaa in markooda ilaahay aad isku xirtid ilaahayna aad tala saaratid ee adduunyo yar ah ee maanta waxba aan ahayn inaad nafsadaadana siisto aakhirna adaad gasht dhibkeeda ilada marka bulshada muslimiinta waxaan uga digaynaa annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan beri ka nahay cid kasta oo jaajuus ah waxaan kaloo u sheegaynaa haddadan intay goori goor tahay towba ayaa furan ha towba keenaan shirkani wuxuu ahaa shir xarakada ay soo qaban qaabisay oo wada tashi ayna ka soo qayb galeen qobada labada gobol jubbal wusta iyo jubbal suflaa shirkani shir aad iyo aad muhiim u ahaa waayo waxaa lagaga hadlahayay khatarta jawaasiista jawaasiistuna waa dad aad iyo aad u liita waa dad cumala ah waa dad maaragtay gaalada ku shaqaysanayo waa dad diintoodii maaragtay waxaan qiimo lahayn dhaafsanayo adduunyo aan maal lahayn ku gatay marka waxaa laga hadlay khatartaas iyo sida looga digi lahaa dadka muslimiinta ah waxaana tusaale loogu filan oo maaragtay wacyigelin loogu filan dad aan naqaanay oo shaqaysanayay oo dukaamala oo ganacsi oo oo malaayahaynin inay maanta maaragtay tiirka lagu soo xidho iyagoo gaalo u shaqaynayay waxaan leenahay marka jawaasiista waxaan ku ballannay oon ballan qaadnay haddaan nahayno qabada labada gobol iyo xarakadaba inaan maaragtay la dagaalamayno jawaasiista kana hortegayno cadow ilaahayna ay yihiin baraa'a buuxdan aan ka qaadanayno iyadoo mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaal badanba ay ka hadleen shirka ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka mid ah marka cibaadada rabbi uu inagu waajibiyey midda maanta aan u fadhino on ka tashanayn oo ah khatarta ay jawaasiistu ku hayaan dadka muslimiinta oo maanta nuqabada labada wilaayo isugu yimaadeen khaasatan kuwa jawaasiista ee cadowgana indhaha u ah khatarta iyada marka si aan uga hortagno odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa kaalinta hadda aad qaadateen inaad ka soo baxdaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala midda ugu horraysa waxaa waaye mas-uuliyaddii rabbi na wada saaray oo ah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaanteen mas-uuliyaddaa maadaama ayna saaran tahay bulshadii inaan wacyi gelinno la hadalno masaajidda kala hadalno meelaha fagaarayaashae dadku isugu imaanayaan lagala hadlo goobaha shirarkaee beelaha ay isugu yimaanayaan lagu tashanayo ummaddii in laga towjiihiyoo la yidhaahdo war cadowgaa ilaahay beri ka noqdo qof walba islaamnimadaada iyo iimaankaad ilaasho fidrada islaamnimo aad ku dhalatay waxaad ku dadaashaa inaad ilaahay kula kulanto intaa ummaddii in la gaarsiiyo wacyigelintaas insha allahu tacaala oday walba iyo naqiib walba iyo hoggaan walba uusan ka caajisina ummadda inteeda kale uu gaarsiiye ayaan insha allahu tacaala u dardaarmaynaa waxaan rabnaa dadka inaan ka hor tagnoon ka badbaadina naarta sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu yidhi war dadka iimaanka laga helayo naftiinna naarta ka badbaadiy iyo ehelkiina dadkeennu waad aragtaan sida baalilayiioo kale dabka ugu daadanaya waad arkaysaan jawaasiista mid walba la waraysto wuxuu leeyahy shareexa la ii soo dhiibay boqol doolar iyo laba boqol oo doolar qofku inuu islaamnimadiisa iyo iimaankiisa iyo aakhiradiisa siisto waa arrin mushkilado khasaare adduunyada mid aakhire wey marka dadkii inaan naar ka badbaadinana laga rabaa waxaa sidoo kale kulankan ka horreeyey mid sidaan oo kale ay yeesheen mas-uuliyiinta mujaahidiinta iyo qaar badan oo ka mid ah culimmada islamarkaana looga hadlay khatarta jawaasiista iyo in culimmada ay dadka ka wacyigeliyaan khatarta jawaasiista iyo masiirka qofka ku howlan arrimahaasi jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan wilasaamigii abbaay ee soo bandhigtay askar toobadkeenyaala oo ka soo baxay safka murtadiinta tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkan bashiir muxidiin abuayman kadib in muddo ah oo ay soo dhex dabaasheen nolosha mugdiga iyo gaalnimada ayna soo arkeen midhaha qaraar ee ay leedahay dabriifnimada iyo in layska xooro diintan xaniifka ah ee allah u soo dejiyey inay hanuuniso bashariyada ayay allah u toobad keeneen iskuna soo dhiibeen maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas oo lagu soo dhoweeyey soo dhoweyn heer sare ah waxay ka soo baxeen marxalad adag iyo maalmo guducr ah iyagoo hadda ku jira maalmo nuur iyo farxad xambaarsan kooxdan taa'ibiinta ah ayaa in muddaha la shaqaynayay maamulka hirdada koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo kadib juhuudda siyaasiga ah iyo midka dhaqan ay qaateen maamulka wilaayadan iyo odayaasha dhaqanka ayaa allaha kadib suurtageliyey in kooxdan taa'ibiinta ay soo gaaraan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waa koox taa'ibiin oo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo toddoba askari iyagoo toobadkeen ah ayaana lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow kuwaas oo kale ah kow cabdiraxmaan ibraahim labo cali xasan xuseen saddex liibaan manuur afar cusmaan cabdulaahi shan maxamed cali isxaaq lix xasan maxamuud macalin toddobo isgow sharbool xuseen waxay ugu horeen toobadkeenayaashan inta badan ay ka hadleen qaabka ay ugu biireen cadowga iyo marxaladihii ay soo mareen cabdiraxmaan ibraahim alyare ciidankaana ka tirsanaaye ciidanka milatariga hooga dalka tirsanaaye ciidanka baydhabo muddo geeraantu mid lamasin ama ka badan geebta lixdamaad meelo noolal ma jirta meel raay niman isdhamir jibiyaayaan yaasku ku tamni muslimiintaan isdhiibni magaaga eli xasan xuseen ciidankan ka tirsanaya niyo haraare kormare ku tabi goobtii hor bayrooykanseedi iyaqa kabeeri noolal mijar dhibaato jarireed lama biloodi barata u barka jari gaalnimada denas kuuku baa magaaga ismaail cabdulaahi eleere ciidankan ka tirsanaya daraawiishta koonfur galbeed qaybtaana ka tirsanaya maybuwa madaxtooyada kowtani baydhowle koreen had afar sana mal ciidankaas noololis waa loo maalin jooga iyo kainte oo mayrarais mishaari iyo leen rugan malan mustaqbal iyo adduunya aakharaban shagaysaay ma darawalaaya cabdibilwidaaya dagaalkinka damboy burjaad eanbay
magay maxamed ali isaa ciidanka maybaad daraawiishta ka tirsanay gaar ahaan maybaad urkelihinka darahay mayba ka tirsanay tum ilan bilowsimo kaale maykarey baydhowley meeley ka darmi mayba ka tabay deegaanka buslaa ka tabay geedkaata si sharaf leelahayn dhawaay muslimiinta walaalada ee sifaylahayn dhawaayan inta badan mayboodata horta mayboantian dhunsanaayaata maybood gaaladahayaan jari iyo mayboodata maybood hakatabi geeko bilaar sifaylahayn dhawaay bismillahi rahmaan rahiim magaayo mayba dheere xasan maxamuud macalin naanisteyni mayba dheerey arbasale mayba kukooy magaalada baydhabo mayba ka tirsanay ciidamada murtadiinta ka tirsanay maylilays gaar ahaan may ka tirsanay ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ciidamada mayba ka magaarsiib lamada kun labaati sideed sidisan mudun oo kale ka jari nololon nolol oo qaable mahayn ugu dambeyn mid kasta oo ka mid ah toddobadan askari ee toobadkeenayaasha ee lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow waxa ay sheegeen loo lacageeyey hubkii ay kala yimaadeen safka cadowga iyagoo xuseyn si haddaa loo soo dhoweeyey misana baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka gaalnimada ah geegka degmada labaatan jarow iyadeeda laynka dhawaay farhad yoonay nolol dhibaato ma la kulun alxamdulilah dad walaale oo dhibaato gudin yaay dhawaayaan ciidanka maasintinga layoon waliba lakooyay gurigay booshkii beerlaabe dadkana ku tabi waliban diray gabalkii walisinga dhimaday tan ma jirtaan dadkii adakii la jarlay hoba beesi qaadaayan lankada kuukumo beesi qaade kan kale ada digaalka kiigla jar beesi qaade barin adiba beesi qaade hob lan laamini korme oo laka garab digaalima korme
gurigilkoy gurigay beerlaaba si sharaf ay lahayn dhawaay wadanka muslimiinta lahay dhawaay oo kutaabka ilaahay lakukumo lahay dhawaay dastuuranka jarna dastuur iyo dimuqraasi walaasa kubahin ilaahay intau bisheen muslimiinta odha rogo inta boor baleen ma jara lan is haysada malee kutaabka ilaahay lakukumahay wadan oo mayraraaso dimuqraasi iyo dastuur iyo gaalo lanka argaano muslimiin roogda diinta ilaahay lakukumahay sunnadii nabaga laka dhagamahay taasaan sheega lahayno lanki ata geeka miila rooga alolada le inay shagaysato agarana kii saabtan isku baari lahay geeki labaatan jiro koy guru beerlaabayaasheeni sifayli lahayn dhohay ciidanka maasniin dadkay dhohayan mujaahidiinta ateliroog lanki koy melelays tawhiidkiisu kasaalan gobada sifayli lahan dhohaya maasha allah hadhoodi siin walaairidiratan koylan walsin dhimamule asaabtana tagtay may faringan diray saaxiibeedahanuan melelaysata geeka nimbadana barkaa diraan argaay hadhoodaasin le melelays mujaahidiintan kooye saasoo dhimtan hortun dhon isugniina laansaraadlahay male melelays hadhoodaasin erfadi walaasin dhoay hoodi habatan anne warta sidisini walaa kadha jiray meel kutukudaa oo melelays saflaka jiro lanta salaad ku beew warma aragna laakis gobolkan geekoob kooy maasha laata salaado tukani reeda dhibna ma jara muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay waxaa si xaddaafa u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka cadowga allaah kuwaasoo ka faa'iidaysanaya baaqyadii kol hore ay u jeediyeen hoggaanka mujaahidiinta culimada iyo qeybaha kala duwan ee waxgaradka jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka ay ka wada magaalada muqdisho iyadoona arrintaasi cabasho xooggan ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan caasimada dalka soomaaliya walaalkeen cabdiqani maxamed arbixintaasi inoo faahfaahinayo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta iyo dil iyo dhibaatooyin kale u geystay dad shacab ah oo ay doonayeen in dhul ay degan yihiin ay ka kiciyaan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah maleeshiya u watay sarkaal ka tirsan booliiska ridada ayaa la xaqiijiyey inay si bareer ah u dileen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray muuse cabdulqaadir maxamuud oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho goobjooge ku sugnaa goobta ayaa sheegay in dilka uu salka ku hayo dhulboob ay wadeen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo uu hogaaminayay sarkaal ka tirsan booliiska ridada oo lagu magacaabo yaasiin ganay oo ka mid ah saraakiisha gurguurta u qaabilsan dhulboobka uu ka wado muqdisho iyo duleedkeeda wuxuu goobjooguhu intaas ku daray in sidoo kale maleeshiyaadka ridada ay jirdil u geysteen haween iyo dad waayeel ah oo ka dhidhinayay boobka lagu sameeyey dhul ay sharci u haystaan oo ku yaal xaafadda daarusalaam aadka u tirada badan ayagoo wato saraakiisha aan kuu sheegaayo oo yaasiin geni horkacayo iyo taliyaha degmada daarusalaam cabdifataax ninka lagu magacaabo waxay xaafadda la soo galeen ciidan aad u tiro badan waxay u socdeen burburin dhul sharci ah oo muddaba oo soo taagneed arrintiisa intaas kabacdi dadkii odayaashii guddiga xaafadii deegaanka u tegey akhbaar haddii laga siiyey waxay dhaheen annaga waxaan u soconnaa waa arrin go-an xaafaddan inaan burburinaan rabnaa arrinta haddii lagala hadlo waa ka madax adeegeen waxay dhaheen saake taliyaha afkiisa wuxuu ka dhahay yaasiingeni ninka lagu magacaabo saake inay dad dhintaanan u bareernay inay dad dhintaan intiina waa ay dhacday oo hadda qof shacabana waa u dhintay qof kale oo shacabana waa u dhaawacmay arrintiinio saasay u dhacday dibkana wuxuu ka bilowday mar alla markay xaafadihii soo galeen ay burburintii hooshii u istaageen haween ka mid ah xaafadda in guryahooda la burburiyo kasoo horjeedo ay hor istaageen haweenkii waxay ugu dhaqaaqeen gacan la galeen waa ay garaaceen haween badan ay jirdileen waana ay tumeen meeshani waxaa ka dhacay dib aad u weyna ka dhacay dib aad u weyna ka dhacay dadkii dhalintii xaafadii markii waalidkood ay arkeen in la gacan qaaday oo la tumaayo hadday arrintii maageen inay ka dhiidhiyaanna nin hore saasna noola loogu bedelay looma aaba yeelin loolama dhaqmin sidii dad shacab ah waxaa loola dhaqma sidii dad cadow ah wallaahi dadkaan hadda anaga la leeyahay taliyo qayb waa iyo taliyo booliis waaye dhammaantood annaga maba ku tilmaami karnaba inay yihiin ciidan qaran iyo wax la mid ah waa dad cadow ah u soo bareeray daadinta dadka shacabka dhiigooda xalaasheystay qaabkay u dhaqmaayaan ummad u dhaqantan aniga maba aragba wiilka saaxiibkanaga ah oo la dilay waxaa lagu magacaabaa muuse cabdulqaadir maxamuud goobjoogaan ahay goobjoogaan u ahay goobtaan ku sugnay ioma jirin laba tallaaba ioma jirin marka xabadda uu ku dhufaaya ninkii askariga ah waa dhinaca daarusalaam wadaxda waxaa waaye kowda luuliya walaalkeen waxaa dilay oo si gardarro ah oo cad u dilay nin ka mid ah ilaalada yaasiin geni ninka lagu magacaabo oo taliyaha qaybta ah indhaheenaan ku haynay waanu u jeednay amarka lagu dilay raggaas wiilkaas iyo ragga kale oo dhaawacma waxgaareenna dhammaan iyo hooyooyinka la gacan qaaday intaba waa amar ka soo baxay ninka lagu magacaabo taliya yaasiin dhacdooyinka dhulboobka ayaa muqdisho ka noqday kuwa joogto ah waxayna madaxda kooxda ridadu dhulka ay ka boobaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa ka iibiyaan ganacsato aan iimaan lahayn oo macaash ka raadanaya dhulka loo boobay jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus maanta anaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynuu suurtogeli oo aan uga mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala muslimiinta kumasantiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajarsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa jihaadakum mubaarak